أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafureebka wararka caawa aan idinkugu heenno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid ah maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo fulisay xad ka mida xuduudda allaah iyo kumanaan dadweyne ah oo ka soo qaybgalay fulinta xadkaasi kooxaha mucaaradka murtadiinta oo aqbalay gogashii uu fidiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya balse ku xidhay shuruud adag ma qabsoomi doonaa shirka looga arrinsanayo mustaqbalka murtadiinta iskhilaafsan barnaamijka ayaan idinkugu heynaa dowladda saliibiyadda ah ee ingiriiska oo la sheegay in ay siyaasad labawajiileyn ah ka waddo waddammo ay ka mid yihiin soomaaliya iyo suudaan ciidamada ruushka oo duqaymo hor leh ka fuliyey dalka yukrain qodobada kale ee barnaamijka faafureebka wararka caawa aan idinkugu heenno waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bakool oo soo gebagabaysay dowro tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay macallimiinta mid ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada waajied qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad faafureebka wararka caawa ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر
waa habeennimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo faahfaahsan kooxaha mucaaradka murtadiinta ayaa aqbalay gogashii uu u fidiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya balse ku xidhay shuruud adag qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari xubinta hadalhaynta iyo guudmaarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowra ayaad ku dhegaysan doontaan waxaana ugu horreyn aynu soo qaadanaynaa qodob lagu qoray shabakadda wararka soomaali meemo mucaaradka oo oggolaaday gogashii uu fudiyey gurguurte balse ku xidhay shuruudo dhowrah waa mid ka mid ah canaaweyntii lagu hardhay shabakadda wararka soomaali miimo warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sida tan war-saxaafadeed maanta ay soo saareen madasha mucaaradka ee golaha la baxay mustaqbalka soomaaliyeed ayaa sheegay inay aqbaleen gogashii uu fidiyey madaxa kooxda villa soomaaliya xasan sheekh maxamuud golaha mucaaradka ayaa aqbalaada gogashaasi ku xidhay dhowr shuruudood oo ay sheegeen inay lagama maarmaan u tahay sidii shirku uu u noqon lahaa mid u dhaca jawi laha kalsooni iyo niyadsami si wada hadallada u noqdaan oo kuwo miradhal ah waxaana ka mid ah in xasan sheekh maxamuud uu gebi ahaanba joojiyo wax ka beddelka dastuurka ku-meelgaarka ah ee federaalka ee la dejiyey laba kun labaiyo tobankii in ajendayaasha wadahadalku ay noqdaan oo kuwo mudnaanta koowaad u leh xaaladda hadda ka jirta dalka sida amniga gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab in heshiis loo dhan yahay laga gaaro hanaan doorasho oo ay oo ay ku dhacdo doorashada hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya bayaankan ayaa yimid kadib markii xubnaha mucaaradku ay shalay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kulan kula qaateen waxa loogu yeero beesha caalamka ku caddeeyeen in marnaba aanay aqbali doonin wax muddo kororsi ah oo uu samaysto xasan gurgurte warbixintii soomaali mimo ayay taasi ahayd markana dowladda silbiyadda ingiriiska oo la sheegay in ay siyaasad laba wajileyn ah ka wado waddamo ay ka mid yihiin soomaaliya iyo suudaan waa mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray websaytka islaamiga ee calamada waxayna warbixintu ku bilaabanaysaa sida tan warbixin ay soo bandhigtay warbaahinta al-jaziira ayaa bannaanka keentay siyaasad aad u foolxun oo laba wajileyn ah oo dowladda ingiriisku ay kula dhaqanto dalalka suudaan iyo soomaaliya waxay xustay warbixintu in hadalka iyo ficilka dowladda ingiriiska aanay iswaafaqsanayn marka loo fiiriyo habdhaqanka ay kula macaamisho dalalka suudaan iyo soomaaliya xasuuqa iyo dhibaatooyinka lagu hayo rayidka suudaan ayay warbixintu sheegtay in dalka ingiriiska uu cambaareeyey haddana dhanka kale uu diiday in la qaado tallaabooyin looga hortegi lahaa xadgudubyada xilli r s f ay xasuuqyo ka geysanayso daarfuur falanqeeyaal ay soo xigatay aljaziira ayaa dowladda u k ku eedeeyey inay si dadban u fududaysay ama u qarisay xadgudubyada ay geysteen r s f gaar ahaan marka la eego eedeymaha taageerada imaaraadka ee maleeshaadkaasi dhinaca kale ingiriisku wuxuu si rasmiya u taageeray midnimada dhuleed ee soomaaliya balse haddana waxay maalgashi ganacsi ku leedahay dekedda berbere ee somalilan oo aanay aqoonsanayn iyadoo dekedda berbera ku jirta shabakad ganacsi iyo amni oo imaaraadka uu leeyahay khubaro warbaahintu ay soo xigatay ayaa sheegay in habdhaqanka ingiriiska uu yahay siyaasad lagu wajilayn ah maadaama uu diblomaasi ahaan taageero maamulka gurgurte dhaqan ahaan ama ganacsi ahaanna la shaqeeyo maamulka ciro taasina waxay ahayd warbixintii calamada maanta lagu qoray qodobka ugu dambeeya waynu ku soo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka amerikaha islaamiga ayaa waxa uu yahay ciidamada ruushka oo duqeymo horle ka fuliyey dalka ukrain waxaana lagu qoray telegramka reediyowga islaamiga alfurqaan wararka naga soo gaarayaa dalka ukrain maanta oo sabti ah ayaa ku waramaya in xukuumadda moscow ay weerar xoogan ku qaaday laba magaalo oo ku yaala dalkaas kuwaasoo lagu tiriyo magaalooyinka ugu waaweyn waddanka ukrain weerarka ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo waxyeelo kale sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaas xogaha aan helayno ayaa sheegaya in khasaaraha dhimashada ay gaartay ugu yaraan saddex ruux oo shacab ah iyo dhaawaca dad kale duqa magaalada kharkiif ayaa shaaca ka qaaday in weerarkan loo adeegsaday diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee shaahid kuwaas oo ay farsamayso xukuumadda shiicada ah ee iiraan islamarkaana ay waxyeelo u geysteen dhismayaal badan oo u dhow xadka ruushka qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay aaladda telegramka ayuu ku sheegay in diyaaradaha aan duulyaha lahayn ay bartilmaameedsadeen hooy ay ku jireen dad barakacyaal ah iyo laba isbitaal oo mid ka mid ah uu ahaa isbitaalada dhalmada dumarka gudoomiyaha magaalada kiyev ayaa isna sheegay in diyaaradaha dagaalka ruushka duqeyn xoogan la dhexeen guryo ku yaala bartamaha magaalada hadda hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu dhintay afar kalena way dhaawacmeen isagoo intaasi ku daray in saddex ka mid ah dadkii dhaawacmay la dhigay isbitaalka magaaladaasi tan iyo afar labaatankii febraayo labada kun labaiyo labaatankii ciidamada ruushka ayaa weerar milatari ku qaaday ukrain isagoo dalbanaya in kiyef ay joojiso ka qaybgalka xulafada militariga ee reer galbeedka oo kiyef ay u aragto faragelin qaawan oo uu ruushku ku soo qaaday dalkeeda warbixintaasi lagu qoray telegramka reediyowga alfurqaan ayaa waxay u dambeysay xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe oo fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah xukunkan oo ahaa xaduriddo ayaa lagu fuliyey koox jawaasiis ah oo tiro ahaan gaaraya shan xubnood kuwaas oo la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo midka kooxda riddada soomaaliya cadowgana u sahlayey helidda cawraadka muslimiinta balse allah fadligiis halyeeyada qarsoon ee mujaahidiinta ayaa gacanta ku soo dhigay sharcigana u soo dhiibay haddaba ku soo dhowaada xukunka ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wsalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أما بعد أجيد عدين حكم محكمة waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad aadan siraaji cabdulaahi da'diisu tahay labaataniyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta iyo maraykanka intaba intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan siraaji cabdulaahi wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay murtadiinta maalin maalmaha ka mid ah anigoo joogo xamar waxaan la kulannay nin lagu magacaabo maxamed sheykh oo ka tirsan jawaasiista murtadiinta wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay waxaan isku fahanay in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta iyo inaan u shaqaalaysiiyo jawaasiis shaqooyinka aan u qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey nambarada lix qof oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan u shaqaalaysiiyey dad gaaraya ilaa shan qof waxaana kaga qaatay shaqadan lacag yar wuxuuna i baray maalin nin caddaan ah wuxuuna iigu sheegay inuu yahay nin kaga sarreeyo shaqadan xogahana loo gudbiyo mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad kale oo horjooge u ah ciidamada gorgor waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta shaqooyinkaan u qabtayna waa sidan waxaan xog ka gudbiyey goobo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta sida tuulada tawakal oo laba jeer ah buulanuuney iyo shaangare meel u dhow oo lagu magacaabo cambiyaasha dhammaan goobahaas gaalada ayaa weerartay tiro afar jeer ah waxaana ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac ragna way ku shahiideen waxaana ku qaatay lacago yaryar muddada aan la shaqaynayay waa hal sano eedaysanaha labaad ibraahim yuusuf xaaji da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan soonaha balcad intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ibraahim yuusuf xaaji wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa nala soo xiriiray gabar lagu magacaabo xaawo cali maxamed una shaqayso ciidanka riddada balcad jooga waxay noo sheegtay aniga iyo xasan cali in shaqo jaasuusnimo ah na laga rabo intaas kadib aniga iyo xasan balcad ayaan aadnay guriga xaawo ayaan kula kulannay mid ka mid a jawaasiista maraykanka wuxuuna nagu yidhi waxaan idinka rabaa meel walba oo mujaahidiinta ay degan yihiin in aad ii soo sheegtaan lacagna aan idinku siiyo waan ka soo oggolaannay kadib deegaanka ayaan ku soo laabannay waxaan bilownay in aan u gudbinno meelaha mujaahidiinta ay degan yihiin iyo wixii socdaalkooda ah oo aan aragno tuulooyinka xogtooda aan u gudbinnay oo ay soo weerareen waxaa ka mid ah buulo shiikh mukudheere xawaadley iyo jameeco dhammaantoodana gaalada ayaa soo weerartay dagaal ayaana ka dhacay markii laga reebo xawaadley iyo jameeco intaa kadib wuxuu nooga wacay balcad wuxuuna naga wareystay xogta mujaahidiinta ee ku sugnaa tuulada jameeco waana u kala sheegnay kadib wuxuu noo soo dhiibay teleefoon loogu talagalay in la dhigo halka mujaahidiintu ay degan yihiin waana ka soo qaadnay waxaana dhignay xilli galaba buundada jameeco isla habeenkii ayaa la duqeeyey guud ahaan duqeymaha aan geysannay waa lix duqeyn saddex shariixo aniga ayaa dhigay saddexna xasan ayaa dhigay goobaha duqeymaha ay ka dhaceen waxay kala yihiin kow buundada jameeco labo beeraha liimada ee jameeco saddex tuulada shanlow gaar ahaan beerta maxamed liimoole afar tuulada dhagaxow shan tuulada yaaqle gaar ahaan beeraha shuunow lix tuulada koreebe gaar ahaan beerteenna intaas kadib waan cabsannay xaawo ayaa waxay tidhi fashilkii ayaa soo dhowaaday ee nimankan toos ciidanka ha lagu daro waana laga oggolaaday kadib balcad ayaan iska soo qornay waxaana ku laabannay deegaanka waxaa nala soo qabtay annagoo sugayna in nala soo waco waxaana sii gudbin jirnay xog wixii aan helno shaqadan waxaan wadnay muddo laba sano ah waxaana ku qaadannay lacag aan badnayn eedaysanaha saddexaad saciid maxamed cali oo loo yaqaano saciid loof da'diisuna tahay labaatan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta iyo maraykanka intaba intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane saciid maxamed cali wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay murtadiinta waxaa shaqadan jaasuusnimada ii soo bandhigay aadan siraaji oo iyaga u shaqaynayay wuxuuna igu bandhigay guri mubaarak ku yaallo oo aan ku kulannay waana ka aqbalay wuxuuna igu xidhay nin la yidhaahdo maxamed sheekh oo ah murtad la shaqeeya maraykanka wuxuuna igu dhahay nimanka iga sarreeyo si ay kuu wareystaan ma taqaanaa ingiriis maya ayaan ku dhahay kadib wuxuu ii sheegay in la iga rabo macluumaadka mujaahidiinta sida guryaha ay degan yihiin iyo lambaradooda kadib waxaan bilaabay shaqadii waxyaabaha aan qabtay waxaa ka mid ahaa sida tan kow waxaan xogtooda iyo labaradooda u gudbiyey in ka badan labaatan qof oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan gudbiyey dhowr guri oo ay degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta kuna yaallo mubaarak saddex waxaan laba mar u gudbiyey murtadiinta oo awdheegle ka soo baxay mubaaragna soo aaday in kamiin looga jiro waddada dagaal ayaana dhacay labada marba muddada aan la shaqaynayay waa siddeed bilood dhammaan shaqooyinkan waxaan kaga qaatay wax yar oo shaahshaah ah eedaysana afaraad xasan axmed aadan oo loo yaqaano xasan booyow da'diisuna tahay labaatan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan axmed aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay aniga oo xamar jooga nin la yidhaahdo cabdikaafi oo la shaqeeya maraykanka waana ka qaatay kadib waxaa la ii diray inaan soo gudbiyo baabureyda al-shabaab alaabta u qaada maadaama aan kirishbooy ahaa sidoo kale waxay ii direen inaan soo raadiyo guryaha iyo garaashta al-shabaab waxaana ku bilaabay baabureyda inaan basaaso waxaan farmuuqay ilaa iyo laba-iyo toban qof oo muslimiin ah oo isugu jirta baaburey oo aan ku sheegay inay qaadqaadaan dumarka al-shabaab iyo alaabtooda iyo dad kale intaba dhammaantoodana waa la xidhay qaarna ilaa iyo hadda way xidhan yihiin intaa kadib waxaan shaqo ka bilaabay jilib iyo jamaame oo markii horeba qorshaha uu ahaa inaan xog ka keeno shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey xogta laba guri oo ku yaallo jamaame iyo rag deggan intaba laba waxaan xog dhammaystiran ka diyaariyey saddex guri oo ku yaallo jilib saddex sidaas oo kale waxaan xog ka gudbiyey laba geerish oo ku yaallo jilib intaa kadib waxaan aaday xamar waxaan cabdikaafi ka soo qaaday laba shariixo waxaana kala dhigay kow geerish ku yaallo isgooska gaagaalle xilli galab ah ayaan dhigay isla habeenkiina waa la duqeeyey midda labaad waxaan geliyey xilli galab ah guri ku yaallo bandar jadiid waxaana la duqeeyey habeenkii intaa kadib cabdikaafi wuxuu igu yidhi waxaan kuu diyaarinay shariixooyin kale taliyahana waan kula kulansiinaa ee noo imow anigoo shariixooyin doona rabo ayaa la ii qabtay waxaan la shaqaynayay muddo laba sano wax yar dhiman eedaysanaha shanaad xasan cali maxamed da'diisu tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan soonaha balcad intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan cali maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriirtay gabar walaashay iga weyn ah xaawo cali maxamed la yidhaahdo una shaqayso ciidanka riddada balcad jooga waxay noo sheegtay aniga iyo ibraahim xaaji yuusuf in shaqo jaasuusnimo ah nagala rabo intaa kadib aniga iyo ibraahim balcad ayaan aadnay guriga xaawo ayaan la kulannay mid ka mid ah jawaasiista maraykanka wuxuuna nagu yidhi waxaan idinka rabaa meel walba oo mujaahidiinta ay degan yihiin inaad ii soo sheegtaan lacagtana aan idin siiyo waan ka soo oggolaannay kadib deegaanka ayaan ku soo laabannay waxaan bilownay inaan u gudbinno meelaha mujaahidiinta ay degan yihiin iyo wixii socdaalkooda ah oo aan aragno tuulooyinka xogtooda aan u gudbinnay oo ay soo weerareen waxaa ka mid ah buulo sheekh mukudheere xawaadley iyo jameeco dhammaantoodana gaalada ayaa soo weerartay dagaal ayaana ka dhacay markii laga reebo xawaadley iyo jameeco intaa kadib wuxuu noogu wacay balcad wuxuuna naga wareystay mujaahidiinta ku sugnaa tuulada jameeco xogtooda waana uu kala sheegnay kadib wuxuu noo soo dhiibay teleefoon lagu talagalay in la dhigo halka mujaahidiintu ay degan yihiin waana ka soo qaadnay waxaan dhignay xilli galaba buundada jameeco islaamiyeenkii ayaa la duqeeyey guud ahaan duqeymaha aan geysannay waa lix duqeen saddex shariixo aniga ayaa dhigay saddexna ibraahim ayaa dhigay goobaha duqeymaha ay ka dhaceen waxay kala yihiin kow buundada jameeco laba beeraha liimada ee jameeco saddex tuulada shanlow gaar ahaan beerta maxamed liimoole afar tuulada dhagaxow shan tuulada yaaqle gaar ahaan beeraha shuunow lix tuulada kooreebe gaar ahaan beerteenna intaas kadib waan cabsannay xaawo ayaa waxay tidhi fashilkii ayaa soo dhowaaday ee nimankan toos ciidanka loogu daro waana laga oggolaaday kadib balcad ayaan iska soo qornay waxaa nala soo qabtay annagoo sugayna in nala soo waco waxaana sii gudbin jirnay xog wixii aan helno shaqadan waxaan wadnay muddo laba sano ah waxaana ku qaadannay lacag aan badnayn xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dhammaantooda dil xaduridaa المراجع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنت إكوبات قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وحكم كان وحكسقنا ذي قرال كوذا وبالله توفيق حدنا وحان وفينينا حد كاس الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaguli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa deegaanka ceel ansaar ee duleedka degmada waajid ku soo gebagabaysay dowro muddo socotay oo ahayd tasxiixa qur-aanka kariimka taas oo loo qabtay macalimiinta deegaanka dowradan waxaa ka faa'iidaystay afartan iyo laba macallin dugsi qur-aan waxaana abaalmarino lagu guddoonsiiyey kuwii kaalimaha sare galay iyadoona munaasabadda ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada bakool alxamdulilaah awalan ilaahay baa mahadle mahad milkubilawadaas iyo milkadhammaadaasan lahayne ilaahay mahadnage nicmatiida ee muuqutiyo tiida qarsoomneenga nicmeey waasbaga calaykum nicma u daahirata oo baadina ilaahay lehi ma haddii ilaahay kudib macalimkii oo geeka meelan uun xafladan hatuuna roogna oo juhdija iyo waktijay gili iyo ardaydii daalibiintii haayan tasixil qur-aankan ee meeldarasadan hayti ubay ibnu kacblanka magadaraw sharafyadan iyo filan oo qur-aanka ilaahay ini tasixijay macalimiintii oo eyin hatana baradaan sharaftaas unuun geeka ilaahay hana rooji bilaawshayna ha roogni hatana geekana roogno allahi hana roojina ankamaha nagaan may bahandegaadegay walaalaha hortay fadhiyaan oo mucalimiinta ahoo deegaankana ka haay iyo dadka deegaan dheerka kooyba walaalayaalow may ballana geeke horaynahan hayteen hatana mas-uuliyiddii oo sii adkaatiya qabtaan nicmo ilaahay siinka fadliina qabtaan dad roogoon ku faa'iidaysanayna la helay laakiin inkastoo hata dareemaw deegaankan dadkii rooga macallimiintii haayeen deegaankan ini lankuqaday in jaran akhiiraysaas maaha lankuqaday me jara macnaha dhammaan kooyen dadkii dugsi kahay meelan ku faa'iidaysaday marka mas-uuliyaddii mas-uuliyada ka darantay hal dareen sanaadoy deegaankii baahadiisna holaan bilaaradahay cilmiga jecelshay sidiisin injeelada teenga dadka dhan injeelada ay ha bilaaradahay imaani la siinka dhaafay dhahalen walaalkii ninkooyay macallimkiin haaysinkooy juhdi iyo dadaalka la ka ogaay xafidahullahu waracaah dareemahayn walaati geeka taqa shacirru minhu juluuduladiina yakhshawna rabbamta ilaahay layu qalbagaanu dhagaagi jirkaanu dilaacahay sida ilaahay qur-aankii ka sheegay ka dareemahayn madiis walaag riyaasan madan may basan lanaa macallimiinay hal dadaaloy mas-uuliyaddii ilaahay sansaaray ilaahaynan ka mahdiya juhdigii juhdi halka daroy may ba ilaahay weydiisaanaya biasmaa'il xusnaa wa sifaati alculaa waqtiga hata jeer imtixaamsha ilaahay nabadnii gudbiy ilaahay caafimaadnii gudbiy ilaahay caafimaadnii gudbiy ilaahay roob khayr qaba ninshaan roob khayr qaba la ninshaan islaamka alli ciseey mujaahidiin ilaahay ciseey gaalo ilaahay dullaay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool awalan ilaahay mahadle subxaana wa tacaala ninka nicmay nicmooyinshay farac badan anka wiintanima tulislaam waliimaan tan muuqati tan qarsanba ninka nicmay mahadle maadda alle kadib maalimiinti taan oo maalamo wada haddana maalin siinagdeetiin siinka faraasagna mayl arra jaray oolmudubudbariid awraad mal faraw dadaal malsan faraw siinka farahasagna hatanna may siinla dardaarmaane ininoo sii farxiidan antaas dardaartii antaasaa ka koobe dadka deegaanka maalimiintii araga haytaan gara'aadyo i wanaajo i sharafto iyo xeerkiyo dareen araga haytaan halku faa'iidaysaday deegaankii bamirin ninka dhaafi meeraagaas maylanaa deegaanka eelansaar anti hoos koyso tuulooyin ee maalimiinka dugso ka fadhiida iyo magaalada iyo baadidii maylanaa maalimiintii miraagana ninka dhaafay haankan hay halku faa'iidaysadooy antaasma in dardaarmay deegaanka antaas kadib ikhwaanii arad walaa kuleel ee ku jara ilaahay goobninka bedel ilaahay goobninka bedel kheerku nuwadnaan miraaja ilaahay nin dhali gaalada ilaahay jibi muslimiinta ilaahay isay wanaagun khayrku maylka deeray ani wadada ilaahay subxaana wa tacaala arday khaalika ila gaal wadadaas una haynan haan ikhlaasku nagatay kacmal fal ilaahay nii weel ilaahay nii toosi gaalada ilaahay dulleey kuleelka ilaahay noo qaad muslimiintana ilaahay isay assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu intii lagu guda jiray munaasabaddan waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey macallinkii bixinayey dowladan tasxiixa qur-aanka kariimka ikhwati waxibati filah ilaahi subxaana wa tacaala ayaan mahadnagaan awalan wa aakhira antaas kabacd walaalayaal mayba fadayha lama kitaab oo aan maalimiinta qaar ka midan ijaazay ijaazadii inaana dhiiba ijaazadaas hantii dhiibowshaan aan deerna markan may faday dhowr qodob oo dardaarlay ah inaan ha ka gebagabaayo horta walaa oo hadda dareeray ana muddadooba meel badan hama maray ha wareegay macalimiinta ree elansaar dadla aadaabto ee oo sati oon ballan oofiyo fayla oo oon war dheego fayla oo maalin ixtiraamayaan hormaaran markii in korreyso dadna ogan eh aan aragaw markii in korreyto wafaa'ul ahdiga macallimiinta si aan ka wanaagsanaayeen inay warsin ku sheeg macallimiinta ma ilaahay telefoome malsin ka arag kor ilaan telefoon dhawaatada leey walogsan yi ballantaas muddo hore walad la gale inta badan wal buriyi jiray macallimiinta ilaa aanan ku fasahay ballantiyeedaha ay tasilin ilaa iyadaan la yaabay hormaaran أنا إلى انفصل أها مدن تلفون بس أني لأن أرمى صديلات لأن أنا بقعد صديقي كمان ولا أي نجن لأن ممكن يون مطار وين ريت كسر نقد أولاد يري رايت ما ريت بلا قوي ها بلانجي يال يوال بدت كهريره مركا وفاء العهد جاس معلمين إذ إذا كفيلها بقول كيف بقول تنكال ما يبص يندر ده رمي معلمين إلى كمان صنهرتوا لفائدة فائدة كالن قال انقلوا ولا هلي هرت هلي inaysan gudutaan waajibkasan saaran wali awoodin istidaacada intii aysan dadaalan dadka deersidaan sanfare marka baaraka allah fiikum ugu dambayn waxaa halkaasi looga dhawaaqay natiijada tartanka waxaana la abaalmariyey macallimiintii kaalimaha saragalay khiyaaray jazaakumullaahu khayran wali hadalhaay i waanahaay i dardaaranhaay walha dhammaay anay walkaleleni uu sugaaya taawiye guud ahaan hortumay lahaa الال انصار دمان ابشروا كلبا ددك امتحانات قادايين امتحانات كدرجوي شمالي شرقي بياي ممتاز جيد جدا جيد مقبول راسب تاسان كدبويت حلقدي أبي بن كعب لتصحيح التلاوة فرع جسد حاد oo tii ku dhiyaas boqol lama xalaga kale ku marid to tijeeglo ka dhiidi in horeyti tanlamaad buur dhuxmi ha ku dhiidi tii saddex farac je saddexaad madinatu al ansar tan hadduun xafladii aan fadhiino raasib ha gijey maqbuul ha gijey هاي ما يكلك ترى حتى جيدنا بجرو الله أكبر يا كلية ميل إسلائينا ممتاز إيو جيد جدا أنت لا يتفضل الملك الله أكبر markan hadda wal ilaahay fadishayow afartan qof iyo muqaabalada culimmadan ku qaadeen afartankaas qof soddon iyo lama macalin mumtaaza talnagdeen allahu akbar ma ahen siyeedkaasaa jayid jiddan nagdeen allahu akbar soddon iyo lamadaas qof shan kumad eh yaa mumtaaz maca sharaf dhaadadeen marka mayba gudagelaan ilaan welba darajadiisu sheendhadi iyo shahaadadiisa nimayba waa insha allahu tacaala la godoonsay iyo gudagelaan ilaahay idin shii lankanka horey oo dadka mumtaaziinta ah gaar ahaan mumtaaz maca sharaf lankanka horey kaalanta koobad gali may nagadayha Abdurrahim Sheikh Muqtar Abdi boqolkiiba boqol yeesheen ilan ku siga ma sha Allah ma sha Allah in sha Allah ta'ala anta surmoy al faiz al awwal maylaya 700 dollar yalay
Allahu akbar Allahu akbar ma sha Allah in sha Allah ta'ala shahadadiisna leeyi lanka lamaad oo kaalanta lamaad gali may waaha maxamed aadam sheekh maxamed boqolkiiba sagaalun isagaal iyo bar yeesheen langusiga maasha allah isuuna insha allahu tacaala kaalanta lamaad lanka gali isuu may leeyaa shahaadi horta leeya insha allahu tacaala may kale abaalmarin ahaan leeyaa beese konton dollar ah kaalanti saddexaad ma isla qobsadaysada qof يبرن شرف قدان لوا لكن كوري ميوا داوود شيخ آدم عبد الرحمن مصعب شيخ علي محمد براء شيخ مختار عبدي سديد قف مشينا نبغل كيبا سغاشن يو سغال بغل كيبا سغال لون السغال يشينا لنول برتمي ليها شهادتي ميك قولي سيدنا باسيونا من لباتن دولار اه
أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhagaysateen qodobo aad u xiise badan oo ay ka mid ahaayeen koox jawaasiis ah oo ka koobnayd shan xubnood kuwaas oo la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo kuwa murtadiinta oo lagu toogtay degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe caawa barnaamijkii waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si sahlan ku dhegaysataan intii uu barnaamijka socday waxaa igala qayb qaatay walaalka nuur cali warsame abushayba inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحنا النصر في الأسماع سحرا صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا